kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel aad dunida dacladeeda ka joogtaan kuna soo dhowaada shabakada qurbajooga ee somali diaspora news dot com idinkoo sidoo kale dhegaystayaal naga soo booqan karaya sumada qurbajoog dot com dhegaystayaal jamaal cali xuseen waa musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ah ee ucid jamaal waa aqoon-yahan da-yar oo reer somalilan ah oo muddo caan ku ahaa dhinacyada dhaqaalaha iminkase usoo digarogtay dhanka siyaasadda jamaal oo iminka khadka telefoonka si toosa ugu jira magaalada boston ee gobolka massachusetts ee dalka mareykanka ayaanu baldoonaynaa maanta inaanu eegno sida iyo waxyaabaha saameeya somalilan uu u arko khaasatan hadday noqoto dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo iskaashiga caalamiga ahba musharax jamaal ali xuseen marka hore kusoo dhawow qurbajoog
bismillahi raxmaan raxiim cabdilqaadir aad baad umaadsantahay
adiga adiga ayaa mudan mudane jamaal waxaan doonaynay bal marka hore dadka intiisa badani waxa ay si weyn kugu garanayaan dhaqaalaha iyo baankii aad u shaqaynaysay iyo culuntan dhaqaale ee aad farabada aada baratay iminkase waxaad usoo digarogatay dhanka siyaasadda bal waxaan doonayay marka hore inaad inoo sharaxdo intii aad waxbarashada ku jirta ee aad dhalinta yareyd dabcan siyaasad maad lama moodo inaad xiiseynaysay waxa dhankan kuu soo weeciyey bal marka hore dhegeystayaashayada bal la wadaag
bismillaahi raxmaan raxiim horta waa runtaayoo hadda aniga ay weydiin lahayd laba sannadood ka hor ood igu odhan lahayd siyaasadda miyaad soo gelaysaa waxaa laga yana kuugu jawaabi lahaa ku odhan lahaa maya laakiin iyo markii dambe qofka biniaadankaas de qadarkan ilaahay baa qoray oo qofa waxba uu qoray oo calafku waa halkiisa laakiin inta badan anigu markaan waddanka tago ardayda jaamacadaha ayaan ka qudbarin jiray waddanka jaamacado badan oo waddanka ah aan soo maray sida hargeysa burco jaamacadda maxay ahayday ku taalla gobolka awdal ee camuud tagabiile ku taalla iyo dhowr jaamacadood oo magaalada hargeysa qudeeda ku yaala kuwa brivatka qudhowda kulligood public lectures fara badan baan ka jeediyey iyo xataa ardayda secondariyada qaarkood oo laftirkoodaan inta markaa faraaqad ahay waddanka tago aan la hadli jiray inta badan waxbarashada aan ku dhiiri gelin jiray inta badan halkaa ay su-aala iyo aan isweydaarsan jiray waxyaala fara badan marka waxaan aada ula yaabay inta badan ardayda ayaa un aan su-aalahoodunba igu batay oo aad moodada in xagga siyaasadda igu soo riicayaan oo ay leeyihiin ma markaad adigoo hadhow retired oo gabowey maad noo iman doontaa mise iminkaad noo iman doontaa adigoo xooga markaa marka aniguna dib iswey isweydiiyey iyo tusaalaha ka arkay iminka dambe dhan xagga dhaqaalaha transformation ka dhacaya xagga qaaradda africa iyo waxaas ayuunba markii dambe anigoo dhan iyo waan de isri malaha wax la gaar xilligaad wadankaaga waxu qaban lahayd wadankana sacrifice buu ubaahan yahay adiguna malaha waxbaad waxbaad kusoo kordhin karaysaa taasunbaan markaa de aniga inayd markii dambe igu kaliftay inaan siyaasada si toosa usoo galo oo aan shaqadii aan ka hayay banka city bank ee dalka maraykanka laga leeyahay anigu madax ka ahaa qaybtaasi bariga dhexe qaybta bariga africa magaalada wadanka wadanka tanzania anigoo markaasi deganaa tobankii sannadood ugu dambeeyena waxaan ka shaqaynayay qaaradda africa inta badan ayaan jeclaysto aan ka shaqeeyay inkastoo intii kasoo horeysana waxaan kasoo shaqeynay qaaradaha dee maraykan baan wax ku bartay oon shaqada ka bilaabay new york markii dambena asian joogay indonesia berigii asian crisis-kii ninety sevenkii ayaan la kulmay xagga dhaqaalaha markii dhaqaal burburkuu ku dhacayay markii dambena yurub eastern yurub markii ay soo xoogeysanays xagga dhaqaalaha poland iyo aan joogay briefly waddanka ingiriiskaan ka shaqeeyay sacuudi arabiya turkiga markii dambena xagga iyo caribianka ayaan deganaa jazaa'irka caribianka marna waddanka trinidad tobago la yidhahdo marna waddanka bahamaska ayaan joogay oo waxaan ka mas-uul ahaa toddobiyo toban jasiiradood halka ku yaala ayaan baanka anigu madax uga ahaa afar sannadoodna waan degana halka laftirkeeda marka waxyaalo badan oo de xagga caalamkaa aan soo arkay transformationka ku dhacayay isbedel ku dhacayay wadamadaasi wadamadana inta badan marka dhaqaaluhu uu isbedelo ayo xagga siyaasadana ay inta badan aad isugu bedeshaa ama siyaasada ayaa isbedesho markaasu dhaqaaluhu isbedela marka tusaalaha aan kusoo qaatay waay aragnimada wadamada faraha badan leh imaan markii dambe aniguna isaga obalnayo maraa waxa la gaaray xilligii aad wadankaaga adiguna waxu qaban lahayd aad wax kusoo kordhin lahayd marka taasunbaa markii dambe igu qaaday jibadii siyaasadda
waa si wanaagsan mudane musharax madaxweyneha xisbiga wiciid jamaal cali xuseen sidaa sideed markaa is leedahay khibradda baaxadda leh ee marxaladaha kala gedisan ee dhaqaaladeed ee aada dalalka kala gedisan kasoo shaqeysay ay soo mareen markaad eegto somalilanna aada eegto sideebaad is leedahay markaa waad uga faa-iideyn kartaa baahi intee la eg si ayay khibrad noocaas u qabtaa somalilan maanta ayaad is leedahay
wallahi waxaan is leeyahay i think waddanku wuxuu soo gaaray xilligii malaha uu dadka hogaanka u qabtaa ka mid noqon lahayn dad waayo aragnimo dhexaad leh oo xaga adduunka ah kasoo shaqeeyey oo weliba kala gegedisan wadamo gaara aan ahayn weliba qaar kala gegedisan ah waxyaalaha aan uga faa'iideyn karayna waxaan leeyahay maadaama aan culuumta dhaqaalaha iyo aada u aqaano inta badanna horta aan ku idhaahdae markaad baan aada maamulaysid waa position waa political post weliba marka marka dambeed madax u noqotid bank oo dhan positionkaaga wuxuu iska noqonayaa political post waxa weeyaan oo waxa weeyaan dee dowladdaada la dhiilgaranaysaa wadamadaasi xagga dhaqaalaha ayaad kala talinaysaa dhiilal baad samaynaysaa macdano la qodaayo sharaakad waaweyn oo la maalgelinayo political riskiska waddankaasi ayaad qiimeynaysaa mar walba politiciska waddankaasi ayaad involve ama aad ku lug yeelanaysaa marka iska siyaasi baad noqonaysaa hadda si u eegtid oo dee waxa weeyaan positionkii ama jegadii aad haysay ayaa kaa dhigaysa inaad siyaasi noqotid ood siyaasaddii waddankaasi aad fahamtid ood ku xidhnaatid dadkii siyaasadda maamulaya ee waddankaasi maadaama aad siyaasadda laftarkeedii ay u baahan tahay in aad maamushid waxaa risk managementkii ayaa ayaa ayaa soo galaya meeshii waxaana afka qaar lagu yidhahdo oo ah wadankii oo dee khatartii waddankaasi xagga siyaasadda ka imaanaysay political riskigii iyo xaggii dhaqaalahaba aada labadaba isu eegaysid marka waxaan is leeyahay aragnimadaasi waxa weeye mid malaha waddanka aad wax ugu keeni karaysid sababtaa waddanku wuxuu baahaya cid iibsay maka cid caalamka ka iibisuu baahan yahay xilligii horta waddanka basiga madaxweyneyaashii soo marayna dee horta nin walba meel buu soo gaarsiiyo meel fiican buu qof walbuu soo gaarsiiyey laakiin imika baahida ugu weynaan qabnaa waxa weeyaan horta laba wax waynoo hortaagen waynoo yaalla waxa weeyaan in waddanka atraaf loo helo iyo in waddanka dhaqaale iyo maalgelin loo keeno anoo labada ugu muhiimsan ee ugu horeeya xagga internationalka ama dhaqaalaha waa kuwa waxyaala kale muhiimka ah waxa xaggii internalka ahaa ama arrimihii gudaha si dadkii loo walaalin lahaa loo beelihii loo hagaajin lahaa taana haddii de madaxweynuhu dad wanaagsan isku xeero oo waxaan si wanaagsan u garanayo laftirkooda de waxa weye waxaan malanaya inaan inan inaan si fiican uga meladhalin karayo waxaanan jecelahay haddii de ilaahay nagu guulayo inaan habeeniya maalin dadka u shaqayno waxaan u keenaynaa waxa wey in investors loo doono luqadii lagula hadlaayey iyo halkii laga galayay iyo sidii loo iibinayay de intaba waa garanayna ayaan is leeyahay waana soo arkay dee dhiilal badan oo adduunkaana waan kasoo qayb qaatay wadamo fara badan qaar barro loo qodaayo qaar macdano loo keenayo qaar sibir sibir la infasgaraynayo qaar waxaan u malanaya marka banka aad ku jirtid every kind of business nooc walba ilaa warshada caanaha ilaa iyo dee nooc kastaoo ilaa xataa kuwa dee manufacturingka ilaa kuwa technologyga ilaa nooc kasta business kasta way fahmaysaa oo way kugu kalifaysaa sababtaa markaad lacagaad millions of dollars aad bixinaysid aad adigu madaxna tahay waa inaad khasab fahantid detaileska ama halka ugu hooseysa go-aanka aad gaaraysid waa inaad wax walba fahantid khatarteeda ayay yeelanaysaa haddii aad qaladaad samaysidna dee waxa weeyaan taas waxay waxay dhibaatay kugu keenaysaa adiga iyo shaqadaadii iyo bankaagiiba iyo magacaadii marka way marka marka waxaan is leeyahay waad waad waad runtii waad waad uga faa'iideyn karaysaa waddanka waayo aragnimada faraha badan mida kale intaan dhulkaa maraynay aan soconay dad baan saaxiib la samaysanay adduunkuna waa interest friends ayaad dunida cid walba aad ku yeelan karaysaa dad badan baa kugu ixtiraamaya shaqooyinkii horead soo qabatay iyo saaxiibadii horead ku lahayd i think meesha laga gelaya oon garanayna oo inoo muuqataa waxaan jeclahay inaan muddo uga faa'iidayno haddii aad- waa si aad- aad- wanaagsan waa si wanaagsan musharax n mudane n jamaal cali xuseen aad baad u mahadsan tahay n waxaan si doonayay inaan ku yaro noqono n digan rogashadaadan siyaasadda ee aad aad dhankan siyaasadda usoo weecatay eed ka timid n khibradda iyo shaqada baaxadda leheed iminka inoo sharaxaysay n isbedelkaasi dabcan waa la dareemi karayaa inuu mid aada u ballaaran yahay n waxyaabihii aad kala kulantay muddadii n xigtay go-aan qaadashadaada ee aada eh, siyaasadda soo gashay waxyaabihii aad la yaabtay ama aada eh, la kulantay bal waxay nooga taataaba iyada
wallaahi wax badan baan la kulmay wax badan oo aanan aqoon baan la kulmay dad baan ku bartay dad aada u fara badan baan bartay dabeecado aanan aqoon baan bartay dad eh, noocyo kale ah Eh, eh, waxa weeye adiga ogaayo markii hore anigii udub galay otii udubna markii laisku xagxagtay aan ka diga rogtay ee noloda diga rogtay Eh, marka dee horta markii ugu horreysaba een, dhibaatooyin waaweyn ayaan u arkaya ina markii ugu horeysa waan kala kulmay laakiin waan u dhabar adeygay waan u samray soomaalidana waxay tidhaha samraa sidki hela annagu daacadnimo marka daacad tahay yaa waxaa la idhaha soomaalida waxay tidhahdaa daacadnimo hongowda anaguna daacadnimadii aan wadanka iyo jacaylkii iyo wanaagii aan ula nimid een wax wax fiican ula doonaynay aanan waxba aanan ka doonayn ayaanan ku hongoobin oo ilaahay nagu guuleeyey markii dambena dadkiina noo hiiliyeen Eh, hadday iyo hadday noqoto markii dambe ucudba labadaba runtii taageero ballaaran baan dadka kaga helaya soo dhaweyn fara badan dadka qofka aan u taaganahay Eh, laakiin waxaad moodaa waxoogaa inaan kala kulmay waxoogaa resistance ama ma ah xagga political establishmentka ama dadkii siyaasadda hore ugu sii jiray Eh, xisbigii eh, udub oo kaleeto markii aan soo biirayay oo dee ay noqotay in ay qolooyinka diidiideenba in laga tarsamaba ama ay dee ganafkay ugu dhufteen iyagoo haddana eh, dee arrimo kala keenay marka taa ku noqon mayno ee waxaan leeyahay waxbaan ku bartay Eh, wax badan baan ku bartay Eh, laakiin nin u samray baan ahaa oo u dhabar adeygay Eh, nin ciyaar ciyaar lagu yeri karana ma lahayn sababtoo ah dadka qaar baa marka hore dood moodayay mar alaaliya marka aan anigu u imaado Eh, inaan iska carari doono oo aan niyad jabi doono laakiin anu qof mission ku socda baan ahaa ilaahayna tiisa ilaahayna waa tiisa tiisay ahayd dee marka ilaahayna markii dambe ucud waa nagu guuleeyey ucudna dhibaatan qudeeda kala kulanay xisbigeyga inaan reebo waa la doonay Eh, inala dhibaateeyo waa la doonay Eh, maalin qura waa tii magaalada burco nalaga saaray shan musharax oo si bareen oo cad eh, nalagu sameeyey marka waa waxyaalihii ka dhacayay wadanka ayuun bay ahayd ayuun baan xisbiyada kale qaar ururadii kale qaarkoodna lagu sameynayay ayuun baan kala sinnayn Eh, waan weliba islahayn anaga kiina aad baaba eh, loo xaglinayo oo loo loo- loo reebayay Eh, laakiin dee tii ilaahayna waa halkeeda Eh, marka wax badan baan kusoo bartay dad wanaagsanna waan kusoo arkay dad taageero waan kusoo arkay aada u fara badan oo taageerayaal halka aan ka dhiman waayna waa shacabka oon taageero laxaadle ka helay Eh, oo aan runtii aada iyo aada ugu mahadinayo Eh, aniga iyo xisbigii ucudba sidii wanaagsanayd ee milgaha iyo sharaf lahay noo garab galeen waa s- waa si wanaagsan een, mudane jamaal een, haddii aan kusii yaro guda jirno een, een, een, isbeddelkan noloshaada ku yimid ee aada een, een, ah, siyaasadda ugu soo diga rogtay Eh, dabcan nin een, qoys iyo eh, reerle baa tahay nin een, een, muddo wakti dheer geliyey een, cilmigan aad baratay iyo waxaanaad ku shaqaynaysaa ayaad ahayd Eh, sideebaad een, asxaabtaada iyo ehelkaaga iyo qoyskaaga aada ugu qancisay een, isbeddelkan sidayse u arkeen markaad een, go-aankan een, ula tagtay
wallaahi go-aan go-aankana go-aan ciyaar runtii muu ahayn Eh, markii ugu horreysay runtii dadka shaq buu ku noqday oo dee ehelkayga iyo reerkaygaba Eh, eh, waa runtii way ku yara adkayd Eh, laakiin eh, ilaahi waxaan ku- waxaan ku mahadinaya xaaskayga runtii way garab gashay ila fahantayna halkaan ku soconno Eh, carruurtayda qudhooda laftirkoodu runtii u yara qaadan waayey noloshoodii fiicnaydan ka kala daadiyey runtii iyagoo wax walba iska haysta haddana aan dee wixoodii danka u kala daadiye zero kasoo bilaabeen runtii ugu dhaliyaal bay ku noqotay laakiin waan u sharaxay in de iyagu iskuulkoodii cuntadooda ay heli doonaan laakiin mishinkaan u soconaa inay tahay mishin ka weyn oo aan ummad dan doonayno inaan ka qayb qaadano waxaa ugu qosol badnayd mid yaroon dhalay oo markaan tanzania joognay ayaa guri aan ku jirnay meel yaroo ismuun buu lahaa fiican oo guriga ku dhex yaalay oo markaasay weydiisay igu tiri madaxtooyadu meel meel ismuun buna lagu dabaasho markaasaan ku maya ma laha markaas hadda maxaad naga geenaysaa meeshan blaswoon buulka ah marka runtii waxay ku tusaysaa dee maskaxda dee qofka yaryada halkii ka fikiraysay laakiin markii dambena way ku faraxday markay delayday aabahaba doonaya inuu madaxweyne noqdo laakiin iyadu may fahmin ma qofkiiyo halkaan ku soconno marka ni nolosha dee adduunka kulba waxaana waa iska dhaldhalaal yaryar weeya nolosha iyo waxaas waxaan xasuusta nin berimaa lagu soo booqday ayaa igu yidhi warniyo ma noloshuna baad ku jiraysaa yareeda iska raaxada mise wadan qaxbaad ugu qabanaysaa cilmigaaga hadalkiisaas maalin aada buu ii galay waxay ahayd mama shan sannadood ka hor waana ka fikiri jir intii dambena hadaladii dadka igu celcelinayeen ee ardaydii aan la kulmayey iyo wadanka markaa arkay iyo waxaan isiriniya wada waxaan dad xooga leedahay ayaa si aanaad ka faa'iidaysid marka decision adag buu ahaa runtii oo mu ahayn mid ciyaar ciyaara kuna shoogna ku noqday ama aada ula yaabeen uga qaadan kari lahaayeen dadku oo dadka qaar inax ayaa xoolan jir war meed waalantay war maxaad isu waalaysaa war maxaad shaqadaadii ficilada way imanaysaa war maxaa sida marka dadka qaarna markay fahmaan waxaan u jeedno inaan doonayna dee waddan dhan badbaado aan maaragtay badbaadadiisa iyo horumarkiisa ka qaybgalo oo allo qof qura ayaa change sameeya wayna ognahay oo anu ormayada kule nimankaasu qalan gaaraya ama noqonaya laakiin meel bay kasoo bilaabeen ragga qaar hadaad fiirsatid nimankii adduunka bedelay ninkii dhammaaye martin luther king ee keligii ahaa wuxuu ma dee changeku waday waataynu aragnay maanta halkuu gaarsiiyey wadanka maraykan dadka madmadow ninkii gandi la odhan jiray maxay ahayday maxamed xaji ibraahim cigaal iyo cabdiraxmaan tuur iyo daahir riyaale iyo silaanya iyo qudhooda laftigooda sacrifice bay soo sameeyeen qudhooda laftigooda madaxweynayaashaasi wasiiradii iyo dadkii ka shaqeynayay dadkii samafalka sameynayay ayaan xasuustaa laftirkooda sacrifice fara badan sameeyay dad dad halkan ka tegay baa jira marka waxaan ogaa xilligii halgaanka aan ku jirnay sanamta oo dad fara badan oo shaqooyin waan wanaagsan haystay oo sacuudi arabiya iyo meelaha kala joogay oo ka yimid oo qoriga qaatay niyo anugu dad badan bada iga horreeyey inay ka yimaadaan oo noloshooda ay kala tuuraan wax bedelaan si ay danta guud ay uga qayb qaataan marka anu kuwaasun baan dee kuwaasun baan umadabahayo
waan gartay mudane jamaal waxaan doonayay inaan maadaamaynu ka dhawaajinay iminka in xisbigii udub aad isku dayday inaad mar ku biirto o aad carqalada kala kulantay xisbigii udub iminka saaxadii siyaasadda waa uu ka baxay marka dib u jalleecdo isqabqabsigii jiray berigii aad iska sharaxday xisbiga yaa loo aaneyn karaa maxaadse u malaynaysaa in xisbigaasi aanu xitaa tartamadii ka qeyb gelin sababihii dhaliyey yaa loo aaneyn loo aaneynayaa maxaase loo aaneyn karaabaad is leedahay
wallahi nio anu xaslay waa talaxumo talaxumo xisbiga oda ku yimid waana waana tabaabisa xisbiyada iyo iyo hogaanka qofka bini aadamka markuu hal qof keligiis mahadiyo keligii doono inuu hogaanka ama wuxuu dhan munaafsado bilaa tash bilaa wada tashi carqalad bay ku keentaa xusbi kasta carqalad bay ku keentaa hogaan kasta waxa weeyaan adduunka wadatashibu ku socdaa soomaalidana waxay ku maamaadaa nin ragi wuxuu walaal ku dhaaman waa la waaye walaal wuxuu ku dhaaman waa la waaye qofna qofna muuqaymin karayo dad ummadana hadalkeeda badaa marka waxaan arkaa ayuu niyow kooxdii xisbiga hore usii joogtay ee laabal ka casamaysay markii hore tiri xisbiga waa loo tartamaya markii dambana isku rogtay dadka ayun baan arkayaan oo weliba gudoomiyii xisbiga markaa dee ahaa daahir riyaale isagu mas-uuliyaddeeda waxaa layidhi maarata xagga ugu sarreysa madaxa meel meel ka sarreyso la taabtaa ma jirto halkaasun bay u malanaya mas-uuliyadda ugu weynaa inay fadhido iyo nimankii dambe markii dambe xisbiga dee iyagu laftirkooda ku jiray ee diiday in lagula tartamo ee diiday wixii xisbiga dee go-aamadii kasoo baxay wixii ay saxeexeen iyagu ku gacan sayday oo markaa waxaan u arkayo markii dambe anigu aan arkay dee dhibaatadii iyo wixii siday jirtayna waxaa sidii unbal u fududay iyagoo bal adigu iskaga bax oo adigu bal meel kalboon doono iyagu bal hadda bal iyagu waxay samaysanayaan ha sameeyaan markii dambena way samayn kari waayeen oo dadkii ummadii dee ilaa xisbigu wuxuu xisbi ku yahay waa dadka dadkaa geesi lagu yahay haddii dadkii aanad haysan oo taageerada aanad haysan oo cidaba iska kaa sharaxi weydo ayaan darar ugu noqon markii dambe xisbiga cudub inuu waayo hal qof oo musharaxa markii ay waayeen ayaa yaamihii ugu dambeysay carcararen ku dhibaato ku noqotay carqalad inay inay inay inay inay inay dee musharaxiintii wixii isu keenaan waqtigana uu ka lumo markii dambena uu xisbigii sidaas saaxadii siyaasadda kaga baxo ayaan aad bana ooga xumahay taasina waa inay tusaale u noqoto xisbiyada kaleeto oo aan laiska ilaaliyo waxyaalaha noocaas oo kale markuu hal qofi uu doono inuu wixii maroorsado weliba inta badan hadduu doono inuu maroorsado oo dadka aan la tashan ama dee u qaato guarantee ama inuu waxaan dadkan iyagu isagu iska leeyahay ama xisbiga iska leeyahay dhibaatay ku keentaa marka taasaa udub burbursi waxaa kaaga dhegeystayaal intaa waxaa ku eg qeybtii hore waraysi dheer oo aanu la yeelanay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ah ee u cid mudane jamaal cali xuseen hamogaanina qeybta labaad ee waraysigaas oo aanu ku eegi doono islamarkaana aanu wax uga weydiin doono musharaxa madaxweyne ee xisbiga u cid jamaal cali xuseen qodobo ay ka mid yihiin waxyaabaha uu ka qaban doono amaba uu ku ololeynayo ee ku wajahan dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba caqabadaha ka jira bariga somalilan intaynu dib hawada ugu kulmi doono waa cabdulqaadir xuseen oo idin leh sidaa iyo nabadgeliyo